wararka ka imaanaya magaalada laascaanood ee gobolka sool ayaa sheegaya in halkaas lagu dilay sarkaal ka tirsan dowladda itoobiya ninka la dilay ayaa lagu magacaabi jiray faarax caydiid jaamac waxaana uu ka mid ahaa saraakiisha qunsuliyadda itoobiya ee magaalada garawe sida ay sheegayaan xogaha laga helayo magaalada meydkiisa ayaa laga helay dooxada gooja cadde oo u dhow magaalada laascaanood goobjoogyaal la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in meydka sargaalkan la helay ay ka muuqdeen dhowr xabadood iyadoo sidoo kale laga helay calaamado muujinaya in si xun loo jirdilay ka hor intaana la tooganin wararka ayaa intaas ku daray in dirka sargaalkan uu dhacay kadib markii koox hubaysan ay kala baxeen hoygiisii iyagoo u kaxeeyey meel aana la garanaynin kadibna halkaas ku toogtay faarax caydiid jaamac ayaa la sheegay inuu ka shaqayn jiray la socodka dadka itoobiyaanka ah ee safarka ah ee imaanaya amaba ka dhoofaya gudaha soomaaliya ilaa iyo hadda ma jirta cid sheegatay mas-uuliyadda dilka mana jirto war rasmi ah oo ka soo baxay dowladda itoobiya oo ku saabsan arrinkaasi